بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, marka ugu horeysa wasiirka wasaaradda cadaaladda ku-xigeenka garyaqaanka guud iyo guddoomiyaasha rafcaanada ee lixda gobol ee somalilan iyo guddoomiyaha een, dalladda guud ee sonsof ee ururada aan dowliga ahayn iyo agaasimaha xarunta xuquuqal insaanka ah dhammaan marti sharafka kale kasoo qayb gashay halkan iga muuqata ay ka mid yihiin garsoorayaasha howlwadeenada ka socda wasaaradda cadaaladda agaasimo waxeedyadu ka mid yihiin faculty-ga lowga oo legal aid providerskii ama qolada legal aidka bixisa ay nala joogaan iyo civil society-gii hadday yihiin qoladii guud iyo hadday yihiin qeybahoodii kala duwanaa ee ambrelooyinkoodii iyo kuwa xuquuqaa difaaca dumarka eh, een, qeybo een, een, qey- dhammaan qeybaho kala duwan oo dhan oo ka wada muuqda Een, iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan aad iyo aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kaloo si gaara u salaamayaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah ee halkan iyaguna fadhiya ee ay ugu horeeyaan eh, f c o iyo oxium oo dhinaca iyo u n d b u n todhan e u-da safe wall oo ay naga caawisay shirkan Een, iyo dhammaan hay-adaha kale caalamiga ee jooga ay represent garaynayaan howlwadeenada kala duwan waan salaamaya iyagana aad iyo aad baan u salaamayaa ugu horeyn sidaynu ognahay een, cadaaladda een, in la helo helitaankeeda waxaa buddig u ah garsoorka Een, sababtoo ah waxa weeyaan hay-adaha kale oo dhammi garsoorka ama garsoorayaashay caawiyaan hay-adaha dembiga baadha iyo kuwa soo ooga iyo qolada dambe ee xabsiga ku haya marka la xukumo saddexdaa hay-adoodba waxay u shaqeeyaan oo ay xoojiyaan waa garsoorayaasha iyo garsoorka waayo qolona dembigay baadhaan qolona way soo ogaan marka dambe waxay ka horjeediyaan garsoorayaal bay ka horjeediyaan garsoorayaasha markay xukunka soo saaraana qolada xabsiyada oo loo diraa halkaasunbay sidii xabsi ama dee bakhaar weyn ku hayaan oo ku ilaaliyaan laakiin qalcadda ama santarka helitaanka cadaaladdu ama difaaciisa ama xuquuqahoo la difaaco waxay taallaa waa garsoorayaasha gacmahooday taallaa waxaa kaloo iyaduna hay-adda muhiima ka ciyaara oo xagga accessibility-ga wasaaradda cadaaladda oo faafintii iyo siyaasadihii iyo wacyigelintii iyo eh, maxay maadin qaybtan xabsiyadana xoog u ah muniitor inay kantaroolaan oo ilaaliyaan dadka xabsiyada ku jira ma helaan eh, habdhaqan fiican cuntooyinkii ma helaan maxay leeyihin waxyaalihii kale u baahnaanaya xuquuqihii ma helaan hadday salaan tukanayaan sida fiican loola dhaqmayo oo monitor gareeyo wasaaraddu ay dusha kala socoto iyo guud ahaan wacyigelinta cadaaladda oo iyaguna halkaa ay kasoo gelayaan laakiin oo qeyb waax muhiima ah laakiin hay-adahaasoo dhan waxay kusoo wada ururaan waa garsoorayaalu iyagaana santar u ah sidaa awgeed buu shirkani muhim u yahay maxay leeyihin sida uu xuseen oo ku-xigeen gariiqaan guud uu sheegay oo isna naga soo qayb galo xafiis weyna waxaa ka mid a iyagana waxay ka soo galaan qeybta faafinta xeerarka iyankoo kale xeerarka iyagaa faafiya gariiqaan guud baa offican plutel waxa la yidhaha kusoo saara kuwaa markay soo saaraan baanu dabaqnaa anaguna oo maxay ahaday ama la raacaa ama bulshada loo gudbiyaa waana qeyb muhiima waana sababta loogu soo infaadgareeyey bebrestationna way ku yeelan doonaan haddii la yidhahdo marka guud ahaan muhiimadda horta garsoorayaashu ama garsoorku sidaas u yahay haddaan wax ka taabto beryihii dambe oo dhan waxaa jiray reform ama dubahabeyn weyn oo lagu sameeyey garsoorka hadday tahay xeeraalayaasha iyo garsoorayaasha waax qeybtaa garsoorka la isku yidhaha sida dastuurku sheegayo waxaa ka mid ah waxaa xoog u soo noqday kalsoonidii dadka dadka kalsoonidoodu inay soo noqoto maxaa sababay waxaa sababay kow cabashooyinka dadweynaha oo helay discourse waddo lagu dhegaysto in wax laga qabto dadweynuhu hadday markay cabanayaan cid ay u cawdaan waayaan de wax weeyaan markaa albaab xidhan bay ayaa jiro oo helitaankii cadaaladda ah kaasi waa qodob kordhiyey oo aanu xoog u saarnay waxaa jira maxay ahayd guddi dhan oo la yidhaahdo guddiga kormeerka baarista iyo dabagalka oo guddiga cadaaladda hoos yimaada maxay ahaydey waxaa kaloo jira guddoomiyaasha rafcaanada ama guddoomiyaasha gobollada ama gud- eh, maxkamadaha rafcaanada maxkamadaha gobollada maxkamadaha degmooyinka waxaa lagu waajibiyey boqolkiiba shan iyo lixdan shaqada ay qabtaan inay maamul noqoto halkay awar dacwad iyo garsoorku ka noqon jireen boqolkiiba shan iyo lixdan inay maamul ka jawaabaan oo ay xafiisyada fadhiistaan oo ay dadka dhegaystaan oo ay garsoorayaasha la xisaabtamaan oo ay day to dayga ama shaqada maalinlaha ay dabagalaan boqolkiiba shan iyo soddon kale kalena inay dacwadaha xasaasiga ah ee laga maarmi waayo ama tashi ha ahaadaan ama yaanay ahaanin inay hagaan oo ay hogaamiyaan ilaa maxkamadda sare ilaa iyo ta u hooseysa taasaa laga hirgeliyey waxyaalahaasoo dhan baa waxay saamaxeen in bulshadu ay helaan meel ay u cawdaan in cabashadoodii la dhegeysto kalsoonida xoog bay u dalaacantay waxaa kaloo kalsoonida bulshada sare u dalacay speed trialka dacwadaha in la dadejiyo waxa weeye dacwaddu qofku ama waa laga guuleysanaya ama uu guuleysanaya waayo waa gar laakiin in dacwaddii socoto oo speedkii socdo haddii waxba soo bixi waayaan frustration iyo niyadjab baa dhaca marka speed trialkaasina aada buu sar u kordhay sababaha u kordhayna iskamau kordhine shaqo badan badan baanu ka qabanay tusaale ahaan magaalooyinka bableeshkoodu badan yihiin waxaa la kordhiyey garsoorayaasha ka howlgala tusaale un baan idin siinayaa haddaan maanta o dhan sharaxo kama goyoonayno maxkamadda gobolka hargeysa waa maxkamadda ugu culus waddanka ee dacwadaha ugu badan yimaadaan maxkamadda gobolka markii intaan reformka ka hor aanaan samaynin waxaa ka howlgeli jiray sagaal garsooraa si fiican u shaqayn jiray koob iyo tobanooy ku qornaaye iminkana waxaa ka shaqeeya in ka badan dhowr iyo labaatan garsoor waa la saddex jeer laabay sababtu waa maxay marka hore lowrka garsooruu hayo lowrka dacwadood ee garsooruu hayaa mararka qaarkood waxay saru dhaafi jirtay garsoorayaasha qaar afartan dacwadood iminkana garsooraha ugu badan ee ugu badan ee ugu badan ee culaysku hayo ayaa toban haya inta kale average shan dacwadood lix toddoba sideed ma dhaafaan dabadeedna deg deg bay go-aanada u gaadhaan waxa weeyaan horay u socodsiiyaan dacwadii maxay ahayday marka halkaasuu sbiidku ka kordhay sbiidku halkaasuu ka kordhay waxa weeyaan hadday tahay garsoorayaashoo la kordhiyey iyo hadday tahay saxislaamtankii oo sare loo qaaday marka markii dacwaduhu degdegeen ama maxay ahayday qofka waa laga waa laga xukumayaa ama laga ama uu helayaa waa labadaa midu laakiin horta inay dacwadda horu soo baxdaa mihima oo uu rafcaan hadduu qaadanaya qaato hadduu ku qancayo ku qanco markaa taasina waa mid kalsoonida bulshada kordhisay waxaa kaloo kalsoonida kordhiya accountability-ga in laysla xisaabtamo sidaa uu garyaqaan ku-xigeen garyaqaanku sheegay access to justice haddaad aragto ama cadaalad ama waxaa aragtaan waa rule of law waa qodobka sida loo dabaqo waa sharcigu inuu sarreeyo waa in qofka sharciga dabaqaya laftigiisu sharciga uu ka boqo waa in isaga laftigiisa lala xisaabtamo waa in tallaabooyinka uu qaado lala xisaabtamo waa in laga caban karo waa in lagaa caban karo haddaan lagaa cabanaynin markaa subarmasi baa jirta adaa sharciga ka sarreeya markaa accountability-gu aad buu u sarreeya accountability-gaasoo sarreeyo ah in qofkii laga cawdo in jaranjar kala sarreeya la raaco in meelba meel isu dhiibto accountability-gaasi ayaa keenay kalsoonida dadka oo qodobka isaguna maxay hayday public confidence-ka soo celiyey ee saddexaada waxaa kale oo kalsoonida soo celiyey oo practicala waxyaalaha la hirgeliyey ka mid a expansion waxaa la ballaadhiyey adeega cadaaladda iyo garsoorka laba iyo toban distrigoo degmooyin waaweyn oo qaarkood haddaan idiin sheego waxaad soranaysaa ma soddon sano ka hor laga furo maxkamadamaa laga furo soddon sano ka hor ayaan ayaanu gaadhsiinay waxaa ka mid a iminka magaalada wajaale oo ah maxay hayday bableshka ogtiin waa xuduud waa xuduud waddanka ugu weyn ula leenahay waxaa la mid a saylac iyo lawyacaddo waxaa la mid a xaaji saalax waxaa la mid a taleex waxaa la mid a dila waxaa ka mid a maxay ahday sidaa u raac labiiyo toban degmo oo e ah oo waaweyn ayaanu labadii sano iyo barhkii u dambeysay aanu maxkamada ka furay waxaa ka mid ah oog magaalada oog oo ma magaalooyinka ugu bableeshka badan leh taasina maxay sababtay markaa in maxay ahayday adeegku faafo markaa dadkii waxay odhanayaan cadaaladdii baana soo gaadhay waa loo gardhaqay meelay qabtaan bay heleen waa labiiyo toban degmo ee ah oo dhammaantood ee ah oon weligood garsoor laga furin oon weligood maxkamad laga furin marka adeegu markuu dadka gaadho geedkooda ku hoos gaadho waxa weeyaan way helayaan waxa kaloo qodobka u dambeeya ee kalsoonida hele waxa ka mid ah maxkamadaha guurguura ama mobile courtka wax la yidhahdo maxkamadaha wareegaa saddex leefal weeyaan leefalka koowaad maxkamadda sare bil walba gobol bay tagaan gobollada somalilan chamber baa taga bil walba saddex garsoore iyo shaqaalahoodii iyo wuxoodii oo dhama guurayaa taga bil walba markay dacwada yaallaan gobolkaa waxa kaloo iyaguna wareega maxkamadda sare waxa kaloo ay sanadkii fadhiisataa labada bari iyo galbeed sanad walba bisha labiyo tobnaad waxaanu fadhiisanaa ama magaalada togdheer gobolka awdal oo bari iyo galbeed ayaa la sameeya sanad walba si aanu dacwadaha ugu soo qaadno anaa macaguura macaa guddoomiyaha maxkamadda sare xaggaa taga xaggaasaanu fadhiisanaa hal garsooraanu kaga sii tagnaa maxkamadda sare si aanu cabashada u dhegaysano si aanu u eegno si aanu dadka ula kulanno si aanu dhinac kasta u eegno waxa kaloo iyaguna maxkamadaha guurguura ka mid a rafcaanada guddoomiyayaasha rafcaanada ama maxkamadaha rafcaanada ayaa iyaguna wareego gobolladay maamulaan bay gaadhaan bil walba way soo maraan way kaantaroolaan way la socdaan dacwadahay eegaan geedka hoostiisay fadhiistaan waxa kaloo iyaguna guura degmooyin baa jira tuulooyin maamula maxkamadaha heer degmo ama heer gobolee tuulooyinka maamula iyaguna tuulooyinkay gaadhaan markaa heritaankii cadaaladda ayaa hoos u daadegay oo maxkamadaha guurguuraana waa qodobka shanaad ee kordhiyey kalsoonida dadka markaa meelaha reformka laga sameeyey qodobkaasaa ka mid a waxaa kale oo kaasi marka waa kalsoonidii dadka soo noqotay iyo sababaha sababay qodobka kale isna taabanaya waxaa ka mid a legal aidka waxaa jira dad aan awoodu lahayn inay looyar qabsadaan inay magaranaysa istifaacaan iyagana maxkamaduhu dadkaa way caawiyaan oo waxaa jira marka hore qareen sabool wax la yidhahbaa budget ku jira heer maxkamad sare heer rafcaan heer gobol waa loo waa loo qabtaa ama qofku ha awoodi waayo ama maxay ahayd ay qasab ha ku noqoto sida xeerarku sheegayaan dastuurka in loo qabto qareen ha noqotee taasi waa mid waxa kale oo aanu la shaqaynaa oonu wada shaqayn joogtaa la leenahay qolada legal aid providerska oo iyagana wasaaradda cadaaladda aada ula shaqeeya bolosigoodana ay baabulaan qeyb waaxana ay leeyihiin marka facultyga looga ka mid a ururka qareenada ka mid a waxa weeyaan facultyga looga hargeysa university hargeysa sheegaya waxaa ka mid a facultyga looga iyo shareecada ee camuud university baa ka mid a dhammaan qaybahaasoo dhan markuu qofku idhaa ma haysto qareen qoraal baanu u qornaanu leenahay u soo cayima qareen u soo cayima dabeedna accessibility bay helaan qof bilaa qareeni maxkamadda kama hortoodo kaasi markaa waa mid maxay ahaday isagana muhima oo xagga qeybta access to justice-ka ah waxaa kale oo iyagana aan halkan iyagana ka tilmaamayaa waxaanu xoojinay difaaca xuquuqda insaanka oo ah aasaaska saxaafadda xorriyaddooda iyo xuquuqal insaanku waxaa laga yaabaa in in badan dadku ay ama ku murmaan ay isweydiiyaan ummaduhu waxay u dagaalamaan ee ka godoodaan ee ay raadiyaan ma aha raashin cunto ma aha calooshoo buuxsantana maaha waa xuquuqaha aasaasibay waayaan halkan somalilan imanka dadka joogaa rajiim dictatora bay iska celiyeen shaygii ugu qiimaha badnaayay waayeen cunto may ahayn raashin may ahayn waxba may ahayn xuquuqahoodii asaasigaa bay waayeen inay hadlaan inay wax dhaliilaan inay isdifaacaan in warbixino lasoo saaro in la wada hadlo in qofku uu xor ahaado oo uu maxay ahayd xuquuqdiisa sheegan karo soo maydan fahmin taasaa ayaa laga dagaalamay marka human rightku waa aasaas haddii la waayo nabadgelya ma jirayso waayo dadku haddii kale sharciga gacanta ku qaadanaya haddii qofka la aamusiiyo oo xoqiisa loo diido oo uu xor noqon waayo wax dhaliili waayo markaa sharcigu gacanta ku qaadanaya nabadgelya ma jirayso marka xuquuqal insaanka haddaa maqashaan waa aasaaska nabadgelyada weeyaan waa aasaaska nabadgelyada markaa garsoorka iyo hay-adaha cadaaladda waxaa waajib ku ah oo xeerku u yeedhinaya oo xeerarka waddanku sheegaya oo sharcigu tilmaamaya inay difaacaan xuquuqal insaanka maxay hayday garsoorkaana kowka ah haddii laga cabanayo hadday cabanayaan hadday la imanayaan haddii cid la eedaynayo markaa cidina sharciga kama sarreyso qof walbana waa la eedayn karaa laakiin waa inuu helo xorriyad iyo fursad uu isku difaaco waa inuu helo waa inuu cid difaacda helo waa inuu garsoor iyo meel loo siman yahay iska hor difaaco markaa taasina waa mid aanu xoojinay waxaa kaloo ku lamaantaa hay-adaha xuquuqalisaanka difaaca ama saxaafadda iyo hadalka u ololeeya waxaanu siinay space weyn waxa weeyaan fursad baanu siinay access bay u leeyihiin maxkamadaha yimaadaan riboortay ka qoraan way noo nala sheergalayaan kuwa maxalligaa yimaada kuwa caalamigaa yimaada kuwa kale dowladaha ajanabigaa ka socdaa yimaada waxa weeyaan accessibility baanu siinay waana naga qorshe waa ka istraatiiji maaha waxaanu iska yeelayno waa qorshe iyo istraatiiji aan ugu talagalnay in accessibilityga la helo oo la ogaado oo aan waxba la qarin waayo wax qarsooni ma jiraan inay caalamka messageka gaadhsiiyaan inay ogaadaan in wax fiican somalilan lagu hayo in horumar ka jiro in xorriyadda la ilaalinayo in dadku siman yihiin markaasaa somalilan adduunyadu dhegaysanaysaa oo u imanaysaa oo wax la qabanaysaa oo wax la taraya oo la ictiraafaya oo meel la gaadhsiinaya halkaasaa laga gaarhayaa halkaasaana laga helaya oo halkaasaa muhima markaa taasi waa naga istaraatiiji waa qorshe noo qoran oo intaanu halkan joogna aanu difaaci doono o aanu ku shaqayn doono haddii ilaa idhaahdo taasina waa mid aan tilmaamayno waxa kaloo iyadana ka mid a waxaanu samaynay maxkamada gaargaara oo waxaanu xoogga saarnaa kaysas gaara si ay u socoto maxaa ka mid a deegaanka dacwadaha deegaanka ama environmentka waanu difaacnaa wasaaradda deegaanka waanu la shaqaynaa dadka dhuxusha dhirta jara ee dhuxusha jaraya garsoorayaasha waa kuwa lahan fadhiya xadhig dheer baa lagu dhuftaa xeerka deegaanka waa la dabaqay waxaa jira xeerka xaalufka waanu dabaqnay lama iibsan karo waxa weeyaan lama lama ergeyn karo ama dhuxul ha sameeyo ama dhirta ha jaro ama maxay hayday baca ha keeno dacwadaha dhammaan garsooraha kaa fadhiya maxkamada waddanka oo dhami meel adag adag bay ka taagan yihiin maalin walbana waa idinka saxaafadda ka daawada dacwada adag oo go-aan laga gaadhayo waa naga qorshe waayo haddaan deegaan jirin oo aynan deegaanka difaacin oo aan tallaabo laga qaadin xaaluf bayna dilaya roobab inoo diimaayaan nololi ma jirayso wax lama beeran karo carra tuul baa carrada nololi way baaba'aysa markaa waxaan u samaynay oo aanu hirgelinay oo maxay haydey in dacwadaha deegaanka la adkeeyo markii hore waa la iibsan jiray lix bilood baa lagu dhufan jiray dabeedna waa la iibin jiray laakiin iminka manta ma jirto lamana iibin karo waxa kaloo iyagana aanu u samaynay maxkamado gaara waxa loo yaqaano commercialka waddanka investment buu u baahan ajinabiga maal gashanaya hadday waayaan sharci difaaca hadday maxkamadaha hortooda iska difaaci waayaan cidna ku maal gashan mayso cidna ku iman mayso marka waxaanu samaynay maxay haydey dacwadaha commercialka ama investmentka ee caalamiga tixgelin dheeraada baanu iska siinaa waxa weeyaan si gaara baa loo eegaa dacwadahooda waa la dedejiyaa waxaananu dhiirigelinaynaa nidaamkan public financial managementkee ka socda waddanka ee wasaaradda maaliyaddu hogaaminayso qayb ka mida baa ku jirta oo in la improve gareeyo garsoorka ah si loo helo commercial courtskii ama arbitration ha ahaadaan ama mediation ha galaan ama garsoore caadiga gar ha la galo in la tixgeliyo iyagana cinaayaanu iska saaraynaa ama dadaal dheeraada taasina waa kaysaska gaarka ah waxaa kaloo iyaguna kaysaska gaarka ka mid ah caruurta iyo dadka nugul in iyagana loo yeesho dheg oo maxay hayday dacwadaha dadka nugul ama dumarka ama ama kufsi ha ahaadaan ama rayb ha ahaad ama ha ahaadaan wixii dacwadaha carruurta la xidha iyagana waxaanu iska saarnay cinaa dadaal dheeraada dacwadooda waa la dedejiyaa cashuuraha waa laga dhaafaa maxay hayday looyaraan u qabanaa ishaanu ku haynaa dacwadaha kufsiga oo kale markay dhacaan xoog baanu la soconnaa waanu dhiirigelinaa marka domestic violenceska iyo wixii lamid a ee dacwadahaasi iyo dacwadaha carruurta la xidhiidha iyo wax alle wixii nugul oo dhan waxa weeyaan qofka dadka baahan ee aan dhaqaale haysan ee faqiirkaa cashuurtao dhan baa laga dhaafaa looyaradaa loo qabtaa iyagana waxaan u eegnaa si gaaraan u eegnaa waxay ka mid tahay reformkay ka mid tahay waxa weeyaan sidaan idiin sheegnay aan halka hore kusoo sheegay waxa weeyaan guud ahaan taas waa tahay laakiin presentationka aanu guud ahaan jeedin doono iyo discussionka aynu kaga hadli doona laakiin waxaan ka hadlaynaa hay-adahan access to justice-ka ama in la helitaanka cadaaladda waxa liid u ah oo budig u ah oo ay ku soo biyashubantaa oo ay ku soo ururtaa oo hay-adaha kaleo dhamina u shaqeeyaan oo ay caawiyaan oo ay maxay hayd la hirgeliyaan waa garsoorka weeyaan waa garsoorayaasha waa dadka garta dhaqa weeyaan marka iyagaa hogaaminaya hay-adaha kale sida wasaaradda cadaaladda garyaqaanka guud xeeraaliyaha guud maxay hayday booliiska asluubta hay-adahaasoo dhamina waa hay-adaanu wada shaqayn joogtaan leenahay waa hay-ada maxay hayday iyaguna dhinacyo kala duwan ka soo gala waanu dhiirigelaynaa shirkani waa shir muhima waxaanu soo qabanqaabinay oonu halkan u joognaa inuu muhim yahay baanu u aragnaa aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shirkan ciddii soo qabanqaabisay oo ahaa howlwadeenada maxkamadda sare iyo maxay hayday howlwadeenada human rights centerka iyo safe wall oo na caawisay iyo sonsof oo iyaguna dhinaca iyo eu-da oo iyaga laftooda fadhiska bixiyey waxaa kaloo umahadnaqaynaa hay-adaha caalamiga oon sheegay halkan jooga iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan rajaynayaa saddexda cishe soo socota in shirku si fiican uu guulaysan doono aniga iyo wasiirka cadaaladdu saasaanu rajaynaynaa oo shirkan wada hagayna kawada dhinac kasoo wada jeedna markaa shirka wuu inoo furan yahay waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu